Guddiga Xuquuqul Insaanka Haweenka iyo Arrimaha Bini'aadantinimada ee Golaha Shacabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan xuquuqda carruurta ku qabtay magaalada Muqdisho. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay haween xubno ka mid ah ciidamada booliska, nabad sugidda, xildhibaano iyo marti-sharaf kale. Guddoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Haweenka iyo Arrimaha Bini'aadantinimada ee Golaha Shacabka Dowladda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Xaawo Sokor Cali ayaa ka warbixisay aqoon isweydaarsigan.
waxaan rabnaa maadaama sharciyo oo ay ka mid yihiin kan caruurta iyo kan jinsiga iyo f g m-ka dhammaantood ay soo socdaan ka hor intaanan sharcigaas noo imaanin inaad fikirkiina nagala dhiibtataan oo attentionkiina aadna siisaan waxa idinka aad ka qabtaan iyo sida aad u arkaysaan annagoo concept haysano sharciga inuuna soo gaaraa aad u rajaynaynaa aqoon isweydaarsi noocaasaan rabnaa two days inuu dhaco waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waa idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiina wasiirada xildhibaanada ee ciidamada booliska soomaaliyeed ciidamada asluubta soomaaliyeed shaqaalaha baarlamaanka weriyaasha iyo howlfududeyaasha baarlamaanka dhammaantiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada aada u mahadsantihiin shirkeena wuu noo furan yahay waxaan fiirinaynaa maxaa ladhahay workshop ay noo sameynayaan ee shaqaalaha baarlamaanka qayb ka mid ah aada u mahadsantihiin Kulankan aqoon isweydaarsiga ayaa door ka qaadanaya in laga hortago xadgudubyada ka dhanka ah carruurta waxaana muddada uu socdo ka qayb galayaasha la bari doonaa casharo kala duwan